wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan ayaa gaari gurmadka degdega ah ee ambalaas iyo daawooyin caafimaad ku wareejisay maamulka cisbitaalka guud ee magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag munaasabada wareejinta gaariga iyo daawooyinka caafimaad ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan maamulka gobolka sanaag degmada ceerigaabo iyo bahda caafimaadka magaaladaasi doctor axmed seki maxamuud jaamac agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan ayaa ka warbixiyey wareejinta gaariga iyo sidoo kale daawooyinka caafimaadda maanta waxaan idinku wareejinaynaa gaadhigan halkan taagan oo ambalaasa oo wax ka tari doona baahida taallo gobolka xagga gurmadka degdeggaa iyo gaadiidka aynu u baahannahay waan ogahay idinkuma filla laakiin maanta kani waa kii u horreeyey noqon maayo insha allah kii u dambeeyey waxaan la dardaarmayaa uun guddoomiyayo maaireshiduwe gaadiidka aanu wareejin doonno waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ilaashataan maadaama uu yahay asadaynu leenahay oo qaranku leeyahay si uu baahideenna wax uga taro waxaan rajaynayaa inaad ilaashan doontaan inaad u dhiiban doontaan cid mas-uula oo gacanta ku haysa gaar ahaan agaasimaha cisbitaalka iyo isduwaha doctor isan nimca saciid shire agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada ceerigaabay ee gobolka sanaag ayaa ka hadashay ahmiyadda uu gaarigan u leeyahay
maanta waxaa noo ah maalin weyn waayo maanta waxaa naloo ka soo jawaabay baahiyaha iyagii aanu maalin dhaweyduu gudbinay oo masbiilka may soo wareegin manaha markii koowaad oo markii labaad ayna soo gaadhaan deeqda ay noo soo direen wasaaraddeena caafimaadku waa markii labaad maalintii hore aanu weydiinay waxyaaba badan oo emerjensiya within two days bay kaga soo jawaabeen maalintii labaadna waa tanoo qalabkii ugu waaweynaa aan weydiino ambalaas ka mid yahay oo dawooyinka ka mid yihiin oo iyagana si dhaqsaa looga soo jawaabay waxa kaleoon la ilaabi karin ambalaaskan ambalaasyadii hore uu ka duwan yahay oo ambalaas qalab badan saaran yihiin iyadoo sidaa tahay haddana waxaa lasoo tarangareeyay saddex qof oo ka mida shaqaalihii ku shaqayn lahaa oo mar walba heegan oo ah oo diyaar oo ah oo loo soo tababaray sidii ugu shaqayn lahayn gaadhigan iyo qalabka saaran maaha gaarigana gaari layska kaxaynayo sidii gawaaridii hore wuxuu u baahan yahay dad khibrad u leh oo wixii oo dhex yaalla qofkii ugu adeega dadkaana waan haynaa gaariga ambalaasta iyo sidoo kale daawooyinka caafimaad ee lagu wareejiyey isbitaalka guud ee magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag ayaa qeyb ka ah dadaalada ay wasaaradda caafimaadka somalilan ku doonayso tayeynta goobaha caafimaadka maamulkaasi